mabaaxistiisii wixii kitaabkan markaa laynoogu sheegayay ama kitaabka kagaba sugnaa taas baa inoo bilaabmi doontaa waxaana jirta in badan oo culimmada usuulka kaba mid ah iyadoo kolley dee ay mabaaxis qur-aanka ay kaga hadlaan khaasatan kuwooda waasicina ay dhigtaan halkan waxay dee ku labeeyaan taas dee sunnaha ama akhbaartay ku xigsiiyaanoo dee waa labadii asal ee diinta ijmaacani markay sunnaha ka hadlaan ama akhbaarta ka hadlaan dabadood bay tartiibtooda dee markaas welibana dee daahirka ahayd ay ahaydba xataa naskig oo kale markay dee israaciyaan sunnaha iyo bal matalan qur-aanka mabaaxistoodii ayay naskiguna labadiiba waa shamlinayaayo labadaba waa ku yimaadaayo ay keenaan walaa a'immada qaarkood sida khazaali oo kale naskiga uu ka horraysiiyo sunnaha uu kaba horraysiiyo markaa dee daahir ahaan waxaa ahaan lahayd bal intaan ijmaaca aynan masalan gudagelin akhbaartu inay soo horrayso oo waayo oo dee bal matalan isagu asalkii saddexaad ama daliilkii saddexaad buu noqonaya adiladaa la iskuba raacsanaa calaa kulli xaalin waa adigu xaggaasi waa xag tartiibeed uun mabxadku waa mabxadkii uun tacriifuhu tacriifkiisii huwa ijmaacu ama alijmaac fi lugati xagga lugada yudlaqu waxaa lagu idlaaqaa calaa shay-ayni laba wax baa lagu idlaaqaa ma laba macne oo alijmaac ama masderkaas dee iyo waxa weeyaan maadadiisaasi xagga macnaha ama luqada laba macne ayuu ku leeyuu kuba yimaadaa ka hore alitifaaqu iswaafaq wax la ysku waafaqaba weeye oo dad masalan dee adigu mid wax ka badan ay wax ku heshiiyaan ay isku waafaqaan marka yuqaalu waxaa la yidhaha xagga luqa ahaan markuu macnaha lagaba hadlayo ajmaca alqawmu calaa kada qowmkii waxay isku waafaqeen waxaasay isku waafaqeen marka cibaaradaa la isticmaalayaana waa maxay waa ida itafaquu calayhi waxaan dee la sheegaya calaa kada ama shaygan marka aan khilaaf jirin ay isku waafaqaan marka innagoo macnaha luqada sii raacayna amar kasta oo umuurta kaba mid ah oo daa'ifo ay isku waafaqday luqada markaan eegno ijmaac buu noqonayaa fii idlaaqi ahliluga markaas amar kasta oo umuurta ka mid a oo daa'ifo dawaa'ifta ka mida ay ku heshiiyeen ay isku waafaqeen markaan luqada eegno iyo idlaaqa macnahan ah ijmaac baa la odhanayaa taasi waa xag luqo wa haadaa noocan ah itifaaq ama macnahan itifaaq marka lafdigan alijmaac uu leeyahay maadadaasi laa yata'ataa dee kama suurto gelayo kama imanayo ilaa min aljamaaca haddee ruux keliyi ra'yi uu goostayo wuxuu la yimi iyadoo ijmaacii uu yahay macnahan alitifaaq looma isticmaalayo luqa ahaan ee waa wax shaksi ka badan ama jamaaco iyagu amar min alumuur iskuba waafaqay ayaa itifaaqooda luqa ahaan ijmaac la odhanaya wuxuu doonaba markaa waxaan isku waafaqeen haba noqdo kaasi waa macna macnaha labaad alcasmu waa qasadka iyo doonitaanka wax la doonee la iraadeeyo almusamamu ee dee waxa weeyaan aan taradud lahayn la goosta ee la fulinayo lagu dhaqaaqayo oo adigu waa wixii uu shaksigu doonee uu goostay kugoosashadan dee kudhaqaaqan uu ku dhaqaaqayo uu fulinayo ee uu taa goostay go-aan kaba tahayna ijmaac waa la yidhaha xagga luqada marka macnahan labaadna yuqaalu waxaa la yidhaha xagga luqada ajmaca fulaanun ra'yahu calaa kada ajmaca fulaanun macnaa fulaan wuxuu goostay oo adigu markaa uu isuu geeyey ra'yahu dee ra'yigiisii waa bimacnaa casamahuna calaa kada waxa marka macnahan dambe marka uu leeyahy dee faajmicuu amrakumba macnahaasa oo u qasta oo goosta arrinkiina dee idinkiiyo shurakadiina so waxbaa iskula hadhina weeye ee waxaa dee bal matalan a wax moodaan sameeya markuu macnahan leeyahay xagga luqada ee uu bimacna alcasmi yahay ama casmigaas ee la fulinayo ee go-aanka ah san imakaan hayno dee isagu waaba in waxa weeye ajmaca fulaanun calaa kada iyadoo xarfu jar waaba ku gudba kolkol iyadoon xarfu jar aanu u baahna inuu dee toos u qaato mafcuulkiisana luqada way dhacdaabo ajmaca calaa amrihi iyo ama ajmaca amrahu labadaba luqada wuu kuba yimaadaa oo macnaha aanu xarfu jar kuba gudbahayna waxaaba kaba mid ah xadiid habeen dhoweydna lafdi kale uu lahaa inuu soo maray lafdigan ma dee waa alfaadihiisa ayuu kaba mid yahay waana xadiidkii xabsawn ibni cumar walaashii xabsa uu kaba warinayey ayaa wuxua man lam yujmic isiyaama qabla alfajri falaa siyaama lahu yujmic isiyaama waa ajmacase iminka lam yujmic cala siyaami meeshii may iman calaa meeshii ma jirto isagaa mafcuulkii toosu qaatay macnuhuna waxa weeye ruuxii aan goosan in sii niyeynan usii qastin habeennimo iyo fajriga hortii soom uma sugnaanin markaa eeg ajmaca siyaama iyo ajmaca cala siyaam labadaba luqa ahaan meeshii waa ku imanaya iyadoon xaraf aan ku gudbinno iyo iyadoo dee si toosa u qaatoba wixii bal matalan faacilkiisa kaba dambeeya ama mafcuulkii u qaato haddaba ajmaca fulanun ra'yo calaa kada goormaa la odhanaya waa idaa samama casmahu samama tasmiimku waa fulin wixii aad doontay aada fulinaysoy go-aankaa toon taradud lahaynuun waa qasadkiisii iyo iraadadiisii marka uu ku adkaysto isagoo fulinaya oo wixii laba imanaya calayhi calaa markaa amri ama ra'yi wa haadaa macnahan dambe markuu ijmaacu leeyahay ee casmigan mu'akadkaa ama qasadkan dee la fulinaya ah yata'ataa mina wuxuu ka suurtogelayaa ama ka imanaya min alwaaxidi shaksi keliya waa ka imanaya wa min aljamaacati jamaaca ra'yi ay dee mushtarag ay leeyihiin ay ku wada dhaqaaqayaan ay wada fulinayaan ay go-aan adag ku gaadhaan inay fuliyaanna dee waaba kaba imanayaayo kani kii hore hadduu jamaaco uun kaba imanaya ama ka suurtogelayay kani shaksi iyo wax ka badanba laf maadadan waa loo isticmaalaya taasi waa tii luqada wa fi listilaaxi xagga istilaaxa هو الإجماع ma إجmاacu اتiفاaqu جamيiع الculamaaءi culimada dhammaantood isku waafaqooda ayaaba la yidhaah culimada almujtahidiina mujtahidiinta ah ee min ummati muxamadi salى الlahu عalayhi wasalam nebi muxamed ummadiisa kaba mid ah bacda wafaatihi geeridiisii dabadeed ay iswaafaqaan fii casrin casr min alcusuur kol haddii rasuulka ilaahay wafaadkiisii dabadii ay tahay ama dee dadkii markaa sooba gaadhay waqtigaa joogay sida casrigii saxaabadaba haba noqoto ama ha ka dambayso taabiciintii atbaacu taabiciintii intii ka dambaysay ilaa waqtigeennan adugu casr cusuurta ama waqti awqaadda iyo zaman asmaanta kaba mid ah ay iyagu ku heshiiyaan ay isku waafaqaan dee waxa weeyaan calaa amrin diiniyin amar diiniya intuba waa tacriifkii alfaadahan iyo kelimaadkana waa kelimaad dee ixtiraasaad leh si ijmaacan aan doonayna ee sharcigii meesha uu soo baxo oo kaa luqada iyo aynunalidhi ijmaac hadday daa'ifa wuxuun isku waafaqdo wuxuu doona sharci ha noqdo luqa ha noqdo amar kale haba noqdo bal matalan shay kaloo dunawiyo dee masaalixdooda haba noqde ijmaac baa la odhanayaa aan nidhi si ugaba baxo alfaadahan iyo ixtiraasaad bay leeyihin marka iyagaana inoo sharxi doono musanifiintu oo tacriifkan mid mid baynu u arki doonaa oo imaka halkan laqbadaas baaban ku dhaafaynaa waana kan sharxu tacriifi tacriifkan sharaxiisii waa tacriifkii oo laynoo sii caddaynaya si hagaag ay u caddaato bal waxa looga jeeda iyo kelimaadkan imika dee aan arkayno alculamaa almujtahidiin min ummati muxamed bacda wafaati fii casri min alcusuur calaa amrin diiniyin intuba dee waxyaalo lagaga ixtiraazayay leeyihin si ijmaacan aan doonayno ee adilada sharciga ah ee bal matalan markaa xujada sharciga inuu noqonayo uu inoogu soo xaasilo bal tii bay inoo bayaaminayaan oo wuxuu yidhi alitifaaqu ta ugu horraysa waa itifaaqudii baa yidha alitifaaqu jinsun waa jinsi jinsina habeen dhoweyd baan soo haynay oo aan nidhi waa dee tacbiir tacbiirka munaadiqada kaba mid ah oo bal matalan waa shay kulliyo anwaac ay soo hosgelayaan iyaga xaqaa'iqdooda iyo ay kala duwan yihin o ay kala tagsan yihiinba markaa marka alitifaaq la yidhaaho dee itifaaqan inoo soo socdee mas'ale sharciya xukumkeed laysku waafaqayo ijmaacana waa soo gelaya haddii itifaaq amar kale masalo luqa ah laysku waafaqo itifaaqi waa soo gelaya haddii amar siyaasiya arrin siyaasadeed laysku waafaqo waa soo geli haddii maslaxo kale dunawiya laysku waafaqo markaa itifaaqi waa jinsi dee waxyaalo suurooyin kala duwan oo iyagu kala duwan ayaa lafdigani shamlinaya taasuu jinsi u yahay marka alfaadaha soo socda oo dhammina isagay wax ka saarayaan isagay quyuud noqonayaan qaydaya ilaa aan gaadhno kii aan u jeednay ee isaga un mooye de waxyaalihii kaleo dhamme ay kaba baxayeen marka taas weeye jinsun waaba kan yacumu wuxuu caam yeelayaa ashyaa ashyaa mutacadidatan tirowday oo ashyaa kala duwan sida itifaaqaadkaan dee soo sheegay iyo waxyaalo kaleba markaasaa muxuu idhi yakhruju waa baxayaayo hayrulmuraadi kii loo jeeday waxaan ahayni waxa weeyaan ee minha iyada kaba mid ahaa wuxuu ku baxayaa oo uu kaga baxayaa dee itifaaqan imaka halkan dee jinsiga ay noqday shamlinaya bilquyuudi quyuuda altaaliyati raacaysa lidaalika madkuurkaas oo dee waxa weeyaan bal matalan laftigan yakhrujuna waxaan hulaasi baan kaba dhiganaynaa si dee cibaaradiiyo ay taasi noogu hagaagto oo haddii aan waxa weeyaan yakhruju hayrulmuraad marka itifaaq baan u jeednaa itifaaquna waa dadkaas uu dee qayuudan laga wada hele dadkii muslimiinta ka mid ahaa culimmadoodii xad ijtihaad gaadhay amar diin iyo rasuulkii ilaahay dabadii ay xukumkiisii isla meel dhigayeen ay isku waafaqayeen iyadoo bal mukhaalifa aanu jirin taas baa arrintu ay tahay haddaba kaas baynu u jeednaa haddaba wixii dee itifaaqa jinsiyadaas kale uu shamlinaya anwaacda kale itifaaqa imanka jinsiga anwaac baa soo hosgelaya kani nooc buu noqonayaa inoo iman anwaac kaloo itifaaqna way jirtaa haddaba anwaacda kale maanta aynaan u jeedin maxay tacriifkan ama lafdi alitifaaqan imanka ee wada shamlinaya kaga baxayaan qaydiyada raacaya ee alitifaaqda dabadii imanaya o dhan waxaa qayde ka dambeeya cibaaradan alitifaaq ama itifaaquda ka dambeeya ayaa ay ku baxayaan oo taasi adigu saaraysa yakhruju hayrulmuraadi minha bilquyuudi taaliyati lidalik waana kan fakharaja waxa baxay biidaafatii idaafadii itifaaq loo idaafeeyey ilaa jamiici alculamaa'i almujtahidiina oo waa culimmadii mujtahidiinta ahayd dhammaantood taas bay ahayd waxaan dee imaka raacsan ee ugu soo horeeya ee loo idaafeeyey taa waxaa ku baxaya almutacallimu kii cilmiga baranayay alladii kaasoo lam yabluq aan gaadhin darajata alijtihaadi ijtihaad darajadii aan gaadhin dee hadduu ijtihaad darajadii ku gaadhay laakiin cilmiguna aanu ahayn cilmigan fiqigee dee masaa-ishan iyo dee axkaamtan sharciga lagu ogaanayo oo cilmi kale sida luqa iyo waxyaale uu mujtahid xaddii kuba gaadhayna ee kii loo jeedayba maaha saasaa barhkood halkan dee alfuqahaa iyo ay culamaa uguma bedelaan bal taas horta waa baxaya markaa ruuxii ad kasta culimoba ha ahaadee darajo ijtihaad aan gaadhini iyada cibaaradan ah culamaai almujtahidiin baa inaga taa aan kaga ixtiraasaynaay oo saaraysa fadlan can ilcaamiyi iskabadaa ruuxii caamada ahaa ee waa kii cilmi garanayay qadar fiican kaba bartay laakiin xad ijtihaadun aan kaba gaadhin cibaaradaasuu baxay ku baxaya iska dhaafa can ilcaamiyi wama fii xukmihi ki ruuxa hadduu xataa dee musaqafa yahay laakiin caamadaasun marka umuurahan laga hadlayo la mid ahaa ama shabahayay iskaa iskaba dhaaf oo falaa cibrata kuwa kaa mutacalimkeen xad ijtihaad gaadhin iyo dadkan kale dee iyada kaba sii hooseeya oo kale cibra iyada kuma sugnaanin biwifaaqihim wifaaqooda ay waxdee isku waafaqaan walaa bikhilaafihim khilaafkoodana iyaga itifaaqooda lama eegayo in khilaafkooda dadka caynkaas ee mujtahidiinta ay khilaafaana ictibaar ma yeelanayo ijmaacii ma dhaawacayo taasi waa mid wakharaja bihi aydan waxaa kaloo inay waa intii un hadda hore hayso jamiic alculamaai almujtahidiin baa idaafada hore itifaaqu jamiici alculamaai almujtahidiin alculamaa almujtahidiin waa ixtiraaskaa hore laakiin cibaaraha taalla meesha jamiic lafdigan jamiic baa iyadna taallo wax saaraysa ama waxay ku baxayaan oo lagaga ixtiraasayo markaasaa wuxuu leeyahy say kaa horeba cibaaradan intan idaafada un ay ugu baxay arrinkaa hore ayaa waxaa kaloo baxaya xusuulu lijmaaci ijmaaciyo xasila min bacdi lmujtahidiina mujtahidiinta barhkood duuna bacdin oo maalan itifaaq baa dhacay laakiin dadkan itifaaqu kaba dhacay ee xukumka masalada isku waafaqay ma aha mujtahidiintii markaa joogtay oo dhan ee waa barhkood iyada markaasna dee culimmada dhammaanteed maaha waa qayb culimmada kaa midoo kaasna ijmac lama odhanayo casrigeennana waxaa jira majaamic dee almajaamic alfikhiya laba yidhaaho oo mid raabidada dee majmaca isagu waxa weeyaan raacsan raabidat alcaalam alislaami iyo mid munadamat lmu'tamar alislaami raacsan oo kaa isaga cinwaankan beryaha dambe ay u isticmaaleen ama magacii dee marka dambe ay magaciisu yahay almajmac alfiqiyu dawliyu cibaaradaas oo addawri bay raaciyaan waa kaa munadamat lmu'tamar alislaami raacsan dee manaadiqkaasi inta badan culimo islaam oo jihaad kala duwan iyo duwal kala duwan kaba yimi baaba dadkaa kuba kulma sanadiiba mar ha kulmeen ama inka yari ama inka badan iyadoo guddi joogtaana ay leeyihiin waxaa kaloo jirta dee manaadiqda qaarkood imanka shibal qaar alhindiya ama hindi oo kale majmac fiqi bay leeyihiin isaguna oo shaqeeyo oo kale qaarkaa dee culamaa shariica fi oroba oo america oo kale iyaduna majmac ay isugu tagaan baa jirta oo iyaguna dee kolkol ama sifo dawriyaba u kulmo oo masaa'il kala duwan ka fatwooda haddaba majaamicdaasi masaa'il loo soo cardiyo welibana kolley waxyaalaha iyagu ay soo saarayaan ee qaraaraadka ah wasni weyn ay leeyihiin sababtuna dad aada u kala duwan baa isu imanayo culimo ah yaanay culimmadii islaamka oo dhanba noqonin diraasaad baa lasoo diyaarinayaa dad gaara oo dee loo diray muddaa laga soo shaqaynayaa waa laga doodayaa kolkol baa masaladii hadday adkaato la dibdhigayaa dadkii hadduu waxani ama iqtisaad calaaqa la leeyahay ama dibi calaaqa la leeyahay ama qaanuun iyo waxyaalahaas dadkii khubarada halkaa ama macrifada u lahaa baa loo yeedhayaa si ay xaaladii ama masaladii u suureeyaan ay horta u sharxaan oo xukunkeedii loogu bineeyo markaasay qaraaraad dee muhimo wasankooda leh ayay soo saarayaanoo fatwo fardiya ama shaksiya laba iyo ay sooba saareen hadday doonto si caajila loo soo saaray dee aada ugaba horrayso ay tahayba kollay wax loo cinaayoodoo loo ihtimaamo haddana waxaan leeyahy waa tan uga jeedee itifaaqooda ay dee qaraaraad ay weliba iyadoo isku waafaqsan yihiin soo saaraan kolkol baa qaraarku inta badan ama aghariye uu noqdaaye taasi dee imaka ma aha ma odhanayno waa ijmaac wasankiisuu leeyahay wasanka wuxuu leeyahayna haddii imaka masaleba inaga layna weydiiyo laga yaaba masaladii ruuxu si deg dega uga jawaabo ama habeen iyo laba uu ka fikiro ugaba jawaabo dee taasi haddana waa nadaro shaksi un aragti shaksi un weeye taasi aragti ka weyn weeyaanoo dad kala duwan oo caalamulkii islaamka oo bal dadkii lasoo xushaya walow dee kolkol xulashadu aanay saa noqonoo dawladu ay cid dirtaan oo ciddan ay dawladu diranayaan rag dee ka mudan baaba dawladdoodii ka mida laakiin ruuxa aan mustawaha ah lahayna waa tagaa oo ka mid weeye laakiin beriya qaarkood haddii nin kastaba la odhan jiray baxsi soo diyaar imanka taa way daayeenoo dad dee aqoon leh ayaa loo diraa buxuusa inay masalada ka soo hadlaan ay sanadiya ha ku qaadatee soo suureeyaane baxsigii soo diyaariyaane dadka aan mustawaha lahayn niqaashkunbay joogaane buxuus lagama rabo haddaba in dadkii weliba aqoonta u lahaana way u yeedhaan si masaladii suuradeedii loo helo jaanib kastaba way uga yeedhaanoo dee ijtimaacaadkood iyo buxuusoodiiba leh arrin kalena way jirtaa haddii iyadoo muddada laga soo shaqaynayo la niqaashayo arrinku adagaya khaasatan mustajadaadkan waxyaalaha soo cusboonaaday waxaaba loo dibdhigaa dawro dambe sano dambey qaata la yidhaha buxuusa halasii badiyo oo halasii markaa dee taasi wasankeeda laydoo waa waa dad dhan oo isu tego weliba waxyaalo badan oo u kaalmaynaya bal in la dhoweeyo ama la gaadho masaladan xukumkeedii sharciga ahayd ee munaasibka ahayd la siiyo oo ruux fardiya in yaroo kooban oo meel ku kulmay iyo daa'ifo yar oon habkaa marin dee ma aha toodii horta miisaankeeday leedoo saa daraaddeed qaraaraadkaas khaasatan musajadaadka ay ka soo saarayaan oo qaraaraada aan qaadanayno dee bal matalan haddaanay meelo qaarkood meelaha aghariyada oo kale iyo khilaafka oo aanu xoog badnayn haddana intaasaa jirte masaladii ijmac ma odhanayno sababtuna waa maxay waa bacdu culamaa lmuslimiin maaha dhammaantood ma wada aho waa halkan imika tan uu leeyahay lafdigan jamiic maxaa ku baxaya oo lafdigan kuba baxaya qaydkaas imika ah xusuulu lijmaci min bacdi lmujtahidiin in kastaba wasanka halaadee laakiin haddana waa bacdi taas weeye dad ka maqan un baa jiro markaa masaladii ma odhanna waa ijmaac dee aan idhaahna waa itifaaqii majmaca fiqiga waa qaraaraadkiisa aan idhaahna miisaanka weyna way leeyihin culus kolley bal taasna waa mid oo taasa wakharaja biqaydi min ummati muxamadi sala allahu alayh wasalam waxaa kuga baxay ijmaacu hayriha waa ummadda wixii aan ahaynba ee hayrkeeda min alumami ummadaha kale kamida itifaaqoodoo dee wata ahlubaatilku inay waxyaalo kol dee iyagoo aan isku maalan xataa muyuul iyo itijaahaad lahayn waxyaalaha baatilka ah iyo diinteena ka horjeedkeediiba ay isku waafaqsanyahin isku raacsanyahin taas iyadana lama odhanayo wlmuraadu bilummati ummat lijaabati laa ummatu dacwa de waa culimadii muslimiinta kuwa lagaba hadlaya wlmuraadu bitaqyiidi ujeed waxaa looga jeeda qayditaankan lagu qayday bimaa bacda wafaatihi sala allahu alayh wasalamna waxa weeye bayaanu bad-i lwaqti waa caddayn la caddaynayo waqtiga bilowgiisa alladii waqtigaasoo yuujadu la helaye oo uu xasilayo fiihi waqtigaa dhexdiisa alijmaacu oo waqtiga ijmaac suurtagal yahay ee ijmaac maalan la heli karo ayaa caddayn ay tani u tahayba ama fii zamani xayaatihi sala allahu alay waslm inta uu rasuulku noolaa waqtigiisii falaa ictidaada bilijmac itifaaq cida isku waafaqday wax tirsi ma laha ictibaar ma laha rasuulka ilaahay baa waxyuu ku soo degayaa isagaa qowlkiisu xujo yahay dee cibrana cid kale itifaaqoodiyo waxyaalahaas iyo khilaafkoodu cibro ma laha marka ijmaacu wuxuu ku guntamaa uun oo uu guntamaya rasuulka ilaahay dabadii salawaatu ullahi wasalaamu calayh liannahu zamanu nuzuuli lwaxyi waa zaman waxyiguu soo degayo dee waxyigaasun baaba ah kaa mutabaca walmuraadu biqowlina qowlkeenna iyadna waxaa looga jeedaa iyadna waa dee isna ixtiraas baa kuma sugane fii casri min alcusuur aan idhi alishaaratu ishaaro ilaa ictibaari alijmaaci ijmaac fiiradii la ishaarayo fii ayi casrin casrikii ka oo wujuda la helaba bacda zamani nubuwati nebiga nubuwada zamankeedii dabeed kol haddii arrintu ay tahay bacda wafaati rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam oo la helana jamiicu alculamaa oo mujtahidiinta inay wax isku waafaqeen la helo inagoon casri gaara ku qaydin sida casrigii saxaabada barhkood ay u qaydeen oo waqtigaasun baynu la ogaan karaa dee khilaafkood iyo wifaaqood ay yidhaaheen iyadoon taa la eegin waa dee waxa weeye in ijmaacii waqti awqaadda ka mida la hele shuruuddaa inoo buuxayeyba ijmaac inuu yahay taas bay ujeeddadu tahay iyo taa in laba ishaarayo sawaaء fii dalika waxaa arrinkaasna kuba siman sawaaء fii dalika casru صaxaabati casrigii صaxaabada iyo waman bacdahum cidda ka dambaysa arrinkaa way ku siman yihiin ba dee way jiraan dawaa'if le ijmaacii صaxaabadun baaba ijmaaco iyagaa dee koobnaa la garanayey la ogaa dadka kale dhulkii baa ballaadhay meelo kala duwan baa la degay dadkii hagaag looma wada yaqaanaba markaa dee in dhammaanba ay qowlkooda tani wada tahay sida lagu gaadho ayaaba adag umuuro sidaasa yidhi oo casrigii saxaabadun baaba ijmaacu jiraya ama suurtagelya yidhi waxa weeye kol haddii shuruuddaa iyo quyuuddaa laynoo helo ijmaacu xujun buu noqonaya wakharaja biqaydi calaa amrin diiniyin qaydkaa ah calaa amrin diiniyin dee waa wixii lagu ijmaacayo waa kii inoogu dambeeyey kaasna waxaa kuba baxaya itifaaqu mujtahidi lummati ummadda mujtahidiinteeda isku waafaqooda ay isku waafaqaan calaa amrin amar min alumuuri alcaqliyati umuurta caqliga kaa mida aw alcaadiyati ama caadiye ah caadada ah maalan adigu amar aan sharci ahaynuun iskifada masale luqa haba noqoto masale xisaab ahaan adigu wuxuun haba noqoto masaa-isha kale taas baa baxayso ee ijmaacan imika xujada kaas maaha itifaaqio ijmac luqa ahaana laguma idlaaqo bal taasi waa tacriifkii amhilatu lijmac waxa weeye halkan waxoogaa bal masaa-isha ijmaaca culimmadu ay usoo naqliyeen buu majmuuca ina siinaya markaynu eegno kitaab usuula weeyaanoo usuulku waa adilada guud oo ijmaacu inuu xujo yahay waxa ijmaacu ku xasilaya iyo qaybihiisiiyo umuuraha ayaa ijmaacu dee wixii lagaba hadlayay yidhi ama amhiladan waa amhilo fiqio waa furuucdii laakiin bal ijmaacu waxyaalaha lagu ijmaacay qayb ka mida ayuunbaaba caddayn inoogu sugan tahay dee masaa-ishii dee toos ka ahayd maaye waa waxa imika aan hayno ayuunbuu mithaal ahaan inoo caddaynaya taqadama fi baxhi lkhaas baxhigii khaaska waxaa inoogu soo horomaray iyo wagayrihi amhilatun lilijmac dee horeynu halkaas khaaska iyo meelo amhilo dee ama ijmaaco bal maalan ah ijmaaco wax khaas yeeliyo waxyaala ayaynu sooba aragnay ama waxa weeyaan dee taksiiskii waxyaalo dee inay naska caamkaa khaas yeeleen oo kale lagu ijmaacsan yahay wailayka waxaa xaggaaga amaad qaadataa jumlatan jumlo min almasaa'ili masaa-ishii ka mida almujmaci calayha lagu ijmaacay oo naqalnaha aan ka soo naqlinay min kitaabi maraatib alijmac kitaabkaa la yidhaha maraatib alijmac ee libni xasmin imaamka shahiirkae ibnu xasm u sugnaaday raximahu llahu tacaala macnaha ibnu xasm imaamkaasee dee aada u shahiirka aada u macruufka ah ayaa kutubtiisii badnayd waxaa ka mida kitaab cunwaankan leh maraatib ulijmac markaa wuxuu ku ururiyey dee isaga bal maalan walow dee taas iyo sidii dee xasba cilmi wixii dee masaa'il ahaa ee lagu ijmaacay intii uu kaba sheegi karayay kollay kitaab kalaa jira oo masaa-isha qaarkood naqdi uguba yimaado sheikhulislaam ibnu taymiya leeyo naqdu maraatib ilijmac la yidhaaho masaa-isha qaarkood dee aanu bal maalan taasi aanay jirin had iyo goorno kolkol masaa-ishana ijmaca usoo naqlinayaan dee naqdi waa ku yimaadaayo dee waxaaba in badan dhacda in khilaaf jiro khilaafku dee haba koobnaado bal khilaaf jiro ikhtarnahaa waananu soo dooranay buu yidhi min abwaabin mutacadida abwaab mutacadida ujeeddadu baab keliya sida baab dahaaro oo kale ama baab salaadeed ama soom amhiladan kamay soo qaadan ee abwaab kala duwan oo abwaabtii fiqiga ahayd ayay inooga soo xuleen bal markaa waxaan ahayn dee kolley culimmadu a'immada qaarkood u cinaayooda ijmaaca naqlintiisu way jiraan oo kutubtoodu baabka ay cumdo iyo asal ku tahay waxaa a'immada ka mida imaamkan shahiirka ibnulmundir imaamkaas oo kale ee kolley waxaa lagu tiriyaa shaaficiyaa lagu tiriyaa marka tarjamo iyo dabaqaad ama tarjamo la eegayo laakiin waa imaam mujtahida kow oo dee waxa weeyaan calaaqada uu madhabta la leeyahay waa calaaqada malaa dee rag kale ay markaa la lahaayeen no kale waa nin dee iska mustaqil ah malaa asalkiisu taa hore haba ahaado dee ha laguma tiriyana markaa taase laakiin sida abuthawr iyo rag la mida ayuunbaa sha'nigiisu yahay markaa kutubtiisana kitaab alijmaac la yidhaaho madbacaysan baa jiro dabcaad kala duwan kuwa madbacaysan kitaabkuma weyno waayo dee san oo kale unbuu masalada u dhigayaa oo itafaqoydo markaa abwaabtii fiqigana waa dhigaya dee abwaaba hadduu doono aan u helinna waa jirta malaa ilaa toddoba boqol oo masale iyo meelaha caynkaasana waa kusoo naqliyaayo kaa waa leeyahay in kolley nawowi iyo ijmaacaadka uu soo naqliyana in badan oo kaba mida cumdadiisu waa ibnulmundir kutubtiisa kitaab kaloo al-ishraaf la yidhaahna waa leeyahay oo isaguna weyn isagu oo kale beryahan dambena la madbuceeyey dee kitaab kaloo awsad la yidhaahna aan la wadahayn ajzaa laga hayana kolley la madbuceeyey waa jirtaa ilaa alkiin al-ishraafka marka la eego madaahib culamaa ilamsaar uu kagaba hadlo iyadana dee masaa-ishaasi waana nawowi majmuuca iyo meelaha cumdadiisu yahay ama dee meelaha inta badan kaba soo naqliya imalkaasi waa jiraayo waxaan leeyahay waa kutubta aan kaba helayno masaa'il walow kolkol dee masaa-isha qaarkood khilaaf jirayo waxaa kaloo jira imaamkan shahiirkee ibnulqataan saaxibulwaham waliihaam kitaab aliqnaac la yidhaah buu leeyaho imika laba juz isagoo muxaqaqa lagu madbaceeyey oo ka waasacsan kitaabkiisaasna oo isaguna masaa-ishan ijmaaca isaguna waa kitaab madbuuca kolley laba juz oo laba mujalladoon buurbuurnayn ayaanu ku madbacaysan yahay ibnu cabdilbar kutubtiisana aad buu usoo naqliyaa ama atamiid haba noqoto ama kitaabkiisa istifkaar walow dee culimada maalikiyada iyo kolkal ay yidhaahaan ijmaacaadka uu soo naqlinayo ibnu cabdilbar hubsashay leedahay oo kalo saa in loo wada qaato ma aho dee kolkol malaa iyadoo khilaaf jiro waata ragga soo naqliya waxaa ka mid a ibnu jariire lakiin ibnu jariir iyo rag iyagana amhaashiisa arrinkoodu waxa weeye haddii khilaaf mukhaalifu nin iyo laba iyo waxba kama soo qaadaan mukhaalifaa jira nin iyo laba iyo ibnu jariir agtiisa kol haddii intii kale itifaaqoodu jiro ijmac buu kaba dhigaayo dee taasna ninka ibnu jariir ijmac kaba soo naqlinaya arrinkiisa inuu ogaado ayaa iyaduna mudan oo kale kitaab baa jira isaguna nin wasiir ahaa oo saalixa oo caalim ahaa oo xanaabiladana dee aimadoodii ka mid ahaa wasiirna ahaa waqtigii cabaasiyiintii oo ibnu abi hubayra la yidhaaho kaas malaha marka hore kitaabku kitaab dee uu bal maalan in isagoo dee kitaabkaa fiqh ama uu sharxayaba dee kitaab xadiidaba uu doonaya kaa saxiixa inuu kuba sharxo ayaa markuu xadiidka man yuriid illahu bihi khayrin yufaqihu fi diin soo gaadho hayuu xadiidkiiba u rogaa uun inuu soo wada naqliyo dee wixii itifaaqaad jiray abwaabtii oo dhan oo dee gaar ahaana hadduu kitaabkiina waa madbacaysan yahay laakiin tan leeyahan waxa weeye ninkii ibnu abi hureyre ijmaac ama itafaquda ibnu abi hureyr leeyahay waa afarta imaamun maaha ijmaacan aan hayno ee waa afarta madhabood oo waxaan markaa itifaaqiisaas ibnu abi hubayra kitaabkiisaas waa afarta madhabood bay tahay ee ma aha in wax kaloo ijmaacan imika aan hayno maaha dee waanay jiraan kutubta ijmaca kolkol inay wax ka soo naqliyaan oo isaga kaba soo naqliyaan laakiin kitaabkiisa ta u asalkii taasba weeyo bal waa umuuro bal taas ay tahay dee waxyaalaha jira dee kolleyna ruuxii fatwoonayay ama taasoo kale wax xukumayay oo kale ijmaacaadka inuu ogaadaa dee ama ninka mujtahidkaa shardi bay u tahay si aan u khilaafin ijmaacii oo haddaanu wax lagu ijmaacayba ogeyn khilaafkuna waa dee nin fiqi baranaya waxaabay dee yidhaaheenba ninkaan khilaafka ogeyn culimadu dee weligiiba fiqi sankiisu maba urin ma urinayaba taas oo ninaan dee hadhow wax laisku waafaqsan yahy wax laisku khilaafsan yahay aan ogeyn dee waxaa imanaysa inuu masale laisku waafaqsan yahay hadduu doono ra'yi kale kuba yeesho arrintiina oo ijmaac baaba jira kan kalena khilaafkan culimadu wuxuu soo saaraa oo dee ruuxa ku baraarujinaya marka welibana waxyaalaha khilaafka keenin la eegiyo asbaabta madaarigtii ama dee meelihii laga qaadanayo sidii wax loo dariishanaya iyo bal fahamkoodii iyoba inooguba sugan iyo kolley wuxuu ruuxa inuu dee yeesho malaka fiqiya ayay daruuri ama wax dee laga maarmaan u tahay waa ta ay shuruudda taas baa jira dee waxyaalaha kutubta ee qurdubi oo kale iyo nawowiyana aad bay uba badsadaan walow dee mid kastana kolley ay waxyaala iman karaan oo kolkol baa ijmaca laynoo soo naqday ama itifaaq uu noqonaya cadam lcilmi bilmukhaalif inaan la ogeyn ruux mukhaalifa dee mukhaalifna uu jirayo ruuxii ay kaba qarsoontahay ama cid horoo saatil uu kaba soo naqliye laakiin bal waxaan leenahay waa maado dee kutubtaasi asaasba ay uba yihiin aadna u muhima dee waxyaalahaas ogaanshahooda oo kale marka wuxuu yidhi bal masaaishii baa inoo socotee itafaquu waxay isku waafaqeen calى ana lilmuctadati tii ciddada tirsanaysay inuu u sugnaaday min dalaaqin rajciyin dalaaq uu ruuxu milkeeyo inuu soo ceshado weli ay dalaaqa ay u harhsan yihiin oo dee kollay faskiya waxyaalahaas iyana aanay ahayn ama khulci gelin min dalaaqin rajciyin asukna wanafaqata waa meeshay degaysiiyo nafaqo oo haweenaydaa dee la furay dalaaqeeduna uu dalaaqa rajciga a yahay geesken waxa weeyaanuun zawja ayuunbay la xukum tahay intaa ay cidda baxayso saa daraaddeed nafaqadii way leedahay suknihiina way leedahay waana isku waafaqeen buu inoo soo naqliya itafaquu tanna waxay isku waafaqeen calaa ana alwad'a jimaacu yufsidu inuu fasahaadinayo alictikaafa ictikaafkao ruuxii dee masjid muctakif ku ahaa aqalkiisiiba bal u baxay wax keenay se isagoo isla xaajo kusoo gudo oo kale hadduu haweenaydiisii u tago ictikaafkiisi waa burayaa oo ilaahay baa yidhi de walaa tubaashiruuhunna wa antum caakifuuna fi lmasaajidi bal markaa waa buriya taasna way isku waafaqsanyiin buuhi itafaquu waxay isku waafaqeen calaa ana ficla alkabaa'iri dunuubta waaweyn samaynteedu iyo walmujaaharata caddaysi lala jaaro bisakaa'iri dunuubtaa yaryar dee adigu muhimkuula daa'imana kolley waa israar oo dee sakiiradii kolley had iyo goor dadkii way kaba dhacaysaa waa israarkeeda dee bal markaa jurxun inuu jurxi yahay waxa dee ruuxa dhaawacayo cadaaladiisii uu yahay oo turaddu bihi shahaadatu markhaatigii de waa marka la ilaalinayo dad xuquuqdood la ilaalinayo diinna la dhowrayo ruuxa markhaatiga gelaya oo ruuxay cadaala u sugnaatay weeye ee maaha ruux kastaaba markhaati iskama galo ruux kasta mid dee taariku salaada ama macaasi kala samaynaya taas oo kale dee kaasaa ii markhaatiyo markhaatigiisii xuquuqda dee markaas waxa weeyaan cid looguma xukumayo iyo dhiigood iyo waxyaalo laakiin maanta taasi agteena malaa maba taalo ee waxa weeyaan haddaba kabiirada oo la sameeyo iyo sakiiro oo la daa'imaa waxay keenayaan dee cadaaladii ruuxa ayay meesha ka baxayso faasiqnimay keenayaan fisqina ruux uu ku sifoobay markhaati ma gelayo oo dee waashiduu dawaaya cadlin minkum miman taradawna min ashuhadaa iyabaaba ilaahay subxaana wa tacaala dee waxa weeyaan waxyaalihii uu bal ina faray kaba mid ahaa itafaquu waxay isku waafaqeen calaa annahu laa yarisu inaanu dhex lahayn maca alummi hooyada maceeda jaddatun ayay oo haddii mayti dhinto ama shaksi dhinto hooyadii ay joogto ayaydu gees kastaba ha ka timaadee hooyadu way xijaabaysaa hooyadu hooyadu way ridaysaa ayay dhammaanteed marka kole hadday hooya joogto ayay dhaxal ma yeelanayso taasna way isku waafaqeen itafaquu waxay isku waafaqeen calaa ana alwasiyata dardaaran liwaarisin ruuxa ruux dhaxalkiisa leh oo dhaxalkiisa dee dadka qaybsanaya kaba mida wax loo dardaarmaa laa tajuusu inaanay bannaanayn ee horena waa tii aan xalaytaba xadiid malaa u soo aragnay taa itafaquu waxay isku waafaqeen calaa annahu laa qawada qisaasi inaanay ahaanin cala alqaatili kii wax dilay qawad khada'an khada oo ruuxaan ruuxan dil islahayn ee khada u dilay isagoo ugaar tooganayaaba ruuxi abama wax kala xabaduun ay kuba dhacday ama si khada ahun adigu oonu u badrheerin dilkiisa ayaa dilkani ugaba dhacay kaas dee diyadii way iman kafaaradiina way imanaysaa laakiin qisaas loo qisaaso ruuxaas ma jirayso qisaasi kama imanayso itafaquu waxay isku waafaqeen calaa ana almudallaqata tii la furay dalaaqan rajciyan dalaaq rajciya la furay yarisaa inuu dhexlayo azawju ninkii wa tarisuu ay dhexlaysa iyaduna maadaamat fi lciddati intay ciddadii ku sugan tahay oo tanna waa masalo kaleo ijmaaca ma itifaaq u soo naqliyeen waxa weeye haweenaydii ninkeedu furay dalaaqina hal buu ku furay ama labo weli dalaaqii unbaa wax u harhsan yihiin ciddadiina way ku jirtaa inta ay ciddadii ku jirto haddii uu isaga ninkeedii dhinto dadkii dhexlayay kaba mid tahay ciddadaasna way isbedelaysaa ciddo wafaad bay isu bedelaysaa ciddo wafaad bay gelaysaa markaas oo ciddadii hore way joogsanaysaa haddii iyadu ay dhimatana waabay kala maqan yihin oo uu furay laakiin way ciddo tirsanaysaa dalaaqina waa dalaaqa u dee rajcigaa weeye isaguna dadkii dhexlayuu ka mid noqonaya waa la ysku dhexlaya taasna waxa isku waafaqeen macnaa waxa weeye haweenaydani intaa istimtaaca iyo waxaa mooyaane wixii kale zawja ayuunbay laba mid tahay itafaquu markaa waa tanta iskuma waafaqeen dee masale kalea jirto isagu khilaafa haweenaydii dalaaqaydiiba waa gooye ninku waa baa-ina laakiin wuxuu ku furay marada mawtia xanuunkaa uu dee xanuunsanaye aanu kaba kicin buu haweenaydii furu dalaaqii uma dhameeyey taas oo kale waxaa iska jirta a'immada qaarkood waana si dee cusmaan ibnu cafaan ka yeelay cabdiraxmaan ibnu cawf haweeney uu sidaa kuba furay oo kale waxay dee u arkeenna inuu ninkani tahay faraar iyo kafiraar uu ka cararayo yaanay ku dhexlin oo kale uuba furayo taa in la dhexalsiiyo oo kale laakiin dee barhkood waxaa la arka qowlkooda ma aha oo waa masale iyadu khilaafiyay soo gelaysa tani waa suuradan ayaa itifaaqa itafaquu waxay isku waafaqeen calaa ana safara almar'ati haweeneyda safarkeeda ay safarto fii maa ubiixa laha wixii loo baneeyey dee safare safar mubaaxa ayna safar xaaraama rag iyo dumarba ama waxa qasad xaaraama laga leeya safar marka hore bannaan maahe maca zawjin ay safarto aw dii maxramin mubaaxun oo haweenaydii hadday safar gelayso safarku ama safar daaca ha noqda ama safar kale sa dee iyadoo bal maalan dee meel beled kala gaadhaysaba kol haddii zawj ama uu la socdo ruux maxramkeedii waa safar mubaaxa itafaquu waxay isku waafaqeen calaa ana dabxa alancaami xoolahan aan dhaqanno gowracooda la gowraco fi lxarami xaramka dhexdiisa lagu gowraco walilmuxrimi ruux muxrimina dee gowraca uu gowraco taas xalaalun xalaal inay tahay de waxa weeye ruuxu xaramka dhexdiisa wixii sayd ah ee saydkaa beriga ah ruux ixraam qaba iyo ruux xalaal oon ixraam qabinba intaa xuduudda xaramka ee ugaadheeda gawraceed iyo bal erinteeda ay meesheeda ka eriyaan waxu bannaan may ahayn iyo ugaadhsigeedu taasi markaa kumay xidhnayna waa xaramnimaday ku xidhnayd iyo sayd berri inuu yahay iyadoo inaan shaksiga eegin ma muxrim baa mise waa xalaal haddii ruuxu muxrim yahay uu dhulkeennanba joogo isagoo halkan kasii ixraamtay ama dhexda siiba socda iyadana intaa uu ixraamkii ku sugan yahay dee sayd berri xaaraan buu ka ahaa marka masaladu maxay noqonaysaa de waana dhici karta dadka qaar inay taa tawahumaane xoolahan aan dhaqanayno ruuxii muxrimka ahaa waa gowracaya sayd maahe sayd berri maahe xaramka dhexdiisa haddii la joogana dee waxaa laysu diiday wuxuu ahaa saydulbari ee may ahayn ancaamtan bahiimatul ancaam may ahayn xaramka dhexdiisana waa lagu gowracaya taasna waxay isku waafaqsan yihiin marka itafaquu waxay isku waafaqeen calaa annahu laysa inaanu ahaanin fi lqur'aani qur'aanka dhexdiisa akharu wax ka badan min khamsa casharata sajdatan shan iyo toban sujuudood tana waa masalo kaloo itifaaqa asalka inta sujuudood iskumaba waafaqsanaa oo inta sujuudood ay tahay layskumaba waafaqsanaa ee laakiin markaan eegno dee tiradii ugu badnayd ayaa ciddii tidhi afar iyo toban bay ahayd kuwa koob iyo toban bay idhaaheen kuwa afar iyo toban ba agtooda ay tahay bal maalan kuwa waxaa dhici karta haddii labada sujuudood ee xajun mid ay kaba tagaan inay ay mufasalkana sujuudihiisa tiriyaan saddex iyo toban ay noqoto markaa cadadkii ugu badnaayee la yidhi ayaa jirta marka haddii la yidhaha shan iyo toban axad culimada ka mida qowlkii maaha marka waxay isku waafaqsan yihiinba dee malaha shan iyo tobankana waxaa soo gelaya mee shan iyo toban baa ugu badnaa shan iyo tobankuna waxay noqonaysaa waa in mufasalna la tiriyo sujuudaheedii labada sujuudood ee xajna la tiriyo markaa taasay dee shan iyo toban ku wada noqonaysa bal matalan iyo saadna la tiriyo saad sura saadna la tiriyo taas haddii saad meesha laga saaro sida shaaficiyo kaleo labadaasna tirisa mufasal la tirisa afar iyo toban bay noqon haddii bal matalan mufasal oo dhan la saaro iyo bal matalan saad iyo koob iyo toban bay soo noqon haddii labadaas sujuudeeda xaj la saaro dee waxbaa isbedbedelayo markaa iswaafaq ma jira cadadka ee laakiin maxaa jira dee tiradii ugu badnayd markaa saad iyo xajna la wada tiriyo mufasalna la tiriyo shan iyo toban baa inoo soo baxaya qowl intaa ka badani maba jiro marka waxay noqonaysaa ijmaac iyo itifaaqo shan iyo toban sujuudood wax ka badani ma jiro laakiin shan iyo tobankii miyaa laysku waafaqsan yahay mee shan iyo toban iyo afar iyo toban iyo koob iyo toban midna layskuma waafaqsanaa waa aqwaal la kale leeyahay bay noqonaysaa itafaqu waxay isku waafaqeen calaa ana alxaa'ida haweenayda caadada lihi kol haddii wasfigu wasfi dumar u khaasa yahayna ta'da lama geliyo dee ahlama dee malaa xaalaad khaasa mooye alxayd alxaydatu lama odhanayo waayo dee rag ma xaydo waa iyaga wasfi ay leeyihiin oo kale waxaa la alxaamil oo kale marka uurka loo jeedana dee alxaamil unbaa la odhanaya laakiin haddii dul iyo ama madax iyo dhabar wax lagu qaado la joogo markaa rag iyo dumarba uu ka dhexeeyaa markaasaa xaamil iyo xaamilatuna imanaysa ee wixii iyaga u gaarkaa adigu dee waa wasfiga looma baahno ta'dii inay ta'dani tafriiq bay ahayd bayna almudakar waalmu'anas maanta dee mudakar meesha soo gelaya ma jirto san baa bilaata inoogu timi itafaquu calaa ana alxaa'ida taqdii inay qadaynayso maa aftarat fii xayda ayaamihii soomka ahaayey intii ay caadada lahayd ayaa furtay way qadaynaysaa waana wax la isku waafaqsan yahay itafaquu waxay isku waafaqeen calaa annahu laa yasuumu inaanu soomayn axadun axad can insaanin xayin insaan nool dee insaan dhintay waa laga soomayaa laakiin ruux nool fidyadaa laga bixina doon soomkii sina la leeyay uma kari doono iminkana ma karaya mana kari doono dee haddii la leeyahy wakti dambe ayuu kari doonaana hasuga weeye isagu waktigii uu qadayn lahaa laakiin ruux baa kama soomayo ruux kaleo ma odhanayo waalidkayo iminka dee waxa weeyaan awood gabay ayaan ka soomaya oo kale fidyadu ka bixin markaa taas weeye itafaquu cala annahu laa yasuumu xad haddi eg xajkii waa laga xajayey xajkii waa laga xajayey ruuxaas laakiin soomkii lagama soomayo waa isku waafaqan bulan itafaquu cala annahu laa yasuumu xad can insaanin xayin umuurahaasi waa masaa'il fiqiya ee aadna u mufiida ee laakiin bal amhila itifaaqiya ayuu inoogaba dhiga ama ijmaaci daliilu xujiyati اlijmaaci ijmaaca xujiyadiisa waxa uu daliilka ah ijmaacu inuu xujo yahay dahaba ljumhuuru jumhuuru culamaa waxay ku tegeen ilaa ana alijmaaca ijmaacu xujatun xujo inuu yahay yajibu alcamalu bihi in lagu camal falaa ay waajib tahay wakhaalafa fii dalika waxaa arrinkaa khilaafay annadaamu washiicatu walkhawaarij waana dee qoloyna ay mafilaya aan leeyahay malaa mabay kharqiyeen ijmaaca ninkaa nadaam la yidhaaho iyo qolada daa'ifada shiicada iyo khawaarijtii ayaa khilaafsan oo xujo maaha leh laakiin intii kale waa ay leeyihin lakiin qolooyinkani dee ijmac miyay kharqinayaan baa meesha taal horta nidaam oo kale dee ehelba uma aha in dee halkan hadalkiisa lasoo qaado nidaamkani waa nin ibraahim ibnu sayaar la yidhaaho waa sida horta siyar calami nubala iyo kutubta qaarkood ku sugan sayaar laakiin kutubta qaarkoodna isweydaarin baa ku sugan sida dee ansaabka samcaani oo kale ibraahim ibnu yasaar ujeedada sayaar ama yasaar imakana ma jooga marxal aan labadooda ku kala raajax yeelo waayo waa kutub welibana dabacaadkoodii muxaqaq aha ay ku kala sugan yihiin taas oo dee bal matalan intaa wax dhaafsan iyo jaanibkay uga badan yihin in la tatabuco isaga baahanaysa waa nin reer basre ahaa nimankii muctasilana dee waktigiisii waaba sheekhoodii laakiin nin aad iyo aad u dee qasanna wa ahaa oo saaxibu alansaab abu sacdi samcaani isaga waxaaba kaa cabiraaba waa ajmacu lqadariyati lianwaac alkufri buu kaba cabiraaba qadariyada martaas waa ninkii anwaac kufri u kulansanaa iyadoo dee xagga kale fisqigiisa lalahaa had iyo goor sakhraan buu ahana ay jiro dahabi baa wuxuu ka cabiraa ninku nin dakiya xaafida waxay dhahaanba bal qur'aanka sokadii tawraad iyo injiilna dee tii la hayay korku ka hayay iyo tafsiiradoodii ashcaari waxyaalo dee nin aad xaafido qawiya lahaa mawa dahabi hadalkiisi baa waxaa kaba mid ahaa walam yakun innadaamu miman nafacahu alcilmu walfahm cilmi waa lahaa iyo fahmi laakiin dadkii uu wuxu taray cilmigiisaas iyo fahmkiisaas kamuu mid ahayna waqad kafarahu jamaaca min almuslimiin culimadii muslimiinta jamaacooyinkaba mida ayaaba isagu takfiiriyey khilaafadii muctasim ayuu dhintay dhowr iyo labaatankii labadii boqol iyo dhowr iyo labaatankii hijirada adigu ayay dhimashadiisa waa nin mutaqadima bal ninkaas isaguna waa diidan yahay xujiyada ijmaaca ee laakiin dee waaba ninkaa xaaladiisu taa tahay ee maxaa u daliiloon aan eegno waqad istadalla aljumhuuru jumhuuri waxa weeye way daliishadeenoo lixujiyatihi xujiyada ijmaacu uu xujo yahay biadilatin adilo kaiiratin badan oo minhaa kaba mid ah adila kaiira ayay daliishadeen minhaa adiladaa waxaa kaba mid ah qowluhu tacaala waman yushaaqiq irasuula min bacdi ma tabayana lahu lhudaa wayatabic gayra sabiili lmu'miniina nuwallihi ma tawalla wanuslihi jahannama wasaad masira aayaddan oo dee shaaficiyo uu u xujaystay ijmaaca taas uu u xujaystay waqti la weydiiyey bal markaa uu aayaddan daliil kaba dhigay oo aayaddu ruuxaa dee rasuulkii ilaahay khilaafaya intii hanuunku iyo dariiqaa toosna ee u caddaatay dabadeed muslimiinta dariiqoodii iyo sabiilkoodii dadka mu'miniintaha waddadoodii mid aan ahayna raacaya waxa uu isagu ka weli yeeshaan isagii dee uga weli yeelaynaabo jahanamana waan geli doonaaba ilaha yidhi bal aayaddan waxaa loo daliishaday ijmac seebaa ay daliil ugu tahay ijmaca waaba tan iyagaa hadalka eg wadaalika kaasna waxa weeye ana allaha ilaahay tacaala nasahnaaye tawacada wuxuu u goodiyey oo man khaalafa sabiila almu'miniina dadka mu'miniinta dariiqooda ninka khilaafa bilcadaabi cadaab inuu naar jahannamo gelin doono ayaa waciidkani uguba yimi markaa kal haddii dee dariiqooda iyo wadadooda iyo sabiilkooda ninka khilaafa uu mudanayo inuu ada la cadaabo fawajab marka halkaa maxaa inooga soo baxaya waxaa waajib noqonaya itibaacu sabiilihim dariiqoodii in la raaco marka deeta maxay noqon haddaan sii taam yeelo hadalkoodan oo sii yar dhameeyo bal markaa hadday dee amar umuurta diinta ah kama mida kuba ijmaacaan ama ay wax ku ijmaacaan waxa ay ku ijmaaceen sabiilkoodii buu noqonaya oo hadday dee markaa wax ku ijmaacaan o iyagu isku waafaqaan kaana dalika sabiila lahum waa dariiq iyaga dariiqoodii iyo sabiilkoodii marka muxuu noqon in la raaco ayaa waajib noqonaysa in la raaco waa halka daliilka dee si uu inoogu sii taam noqonayo ilaahay halkan dadka dariiqa mu'miniinta mid aan ahayn maraya ayuu ugu goodiyey cadaab iyo inay jahanamo gelayaan taasi markaa maxay keenaysaa in dariiqooda la raaca inay waajib tahay inay kabaydhkiisu waa kan keenaya in cadaab la galo wixii ay ku ijmaaceen ay isku waafaqeen in cid khilaafsani aanu jirinna waa sabiilkoodii iyo dariiqoodii taasna waxay keenaysaa in kaa ay iyagu isku waafaqeen la raaca inuu noqdo dee waajiban calaa kulli axad iyaga iyo kayrkoodba uu waajib kuba noqdo wamaa daaka ilaa haddaba kaasna ma ahaanin in dee itibaacu sabiilihim uu taas keenayo arrinkaas ilaa liannahu xuja inuu dariiq ijmaacoodaasi uu xujo yahay mooyadiina sabiilkoodii buu noqdeen kaasi waa mid waana aayadda uu dee shaafici u xujaystay waxay soo naqliyaan oo tarjamadiisa ay kuba soo naqliyaan markay meelahan kaba hadlayaan isagoo majliskii darsigiisa jooga intii masar uu joogay raximahullahu tacaala inuu nin u yimi oo uu yidhi xaggeed ka keentay ama ad leedahay ijmaacu dee isagaana markaa kitaabkiisii risaalaha soo baxay masaaishan usuulkana dee isagaaba ahaa ta'liif ahaan asaaskeedii lahaasaynu soo mariyo tadwiinkeedii umuurihii dee bal matalan aada u muujiyeyna sunnaha iyo inuu xujo yahay iyadoo markaas casriga dadkii muxadisiinta ee ahlxadiidkii jiray kolley qolooyinkii kale asxaaba ra'yi marka la eego nadar ahaan iyo dood ahaan ay kaga qaalib ahaayeen oo ay kaga qaalib ahaayeen oo uslubkii ay iskaga daafici lahaayeen kolley uu kaba maqnaa laakiin markuu isagu yimid ay noqotay in quwadoodii ay soo baxdo saa baqdaad markuu joogayba loogu magacaabay naasirulxadiid loogu magacaabay oo ay noqotay inuu dari iyaga kuwii ay qalabada yeesheenba marka umuurahan iyo xujiyadii sunna iyo wax kastaba uu isagii muujiyey adiladeedii caqli iyo naqli ahaydna uu muujiyey haddaba xaggeed ka keentay buu yihi oo markaasa shaafici baa hore bal dee markaan eego istixbaar aayad ah wax nas ku ah ayuu markii hore usoo saari waayey dee wax nas ku ah ninkii baa yidhi saddex shaan ku siiye balkeen dee wax daliil ku ah laga yaabaa intii muddadii inuu dhowr goor qur'aankii dhammeeyo maalintii dambe uu yimi ninkii waktigii dhammaaday buu aayaddan iyo dee bal adiladiisii kalaba sheegay aayaddani ugu horayso oo dee ninkiina uu kuba qancay qowluhu sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay qowlkiisii uu yidhi baa iyadna adiladii kaba mid a halkan laa tazaalu kama suulayso daa'ifatu min ummatii daahiriina kuwa qaalibiina inayanoo dadkii kale ee iyaga khilaafsanaa la colka ahaa ka qaalib ah xujo iyo dee wax kastaba cala alxaq oo iyagu xaqa korkiisana kuba sugan dee ilaa dee waxa weye inay ka gaadhiso waqtiga uu rasuulku inoo sheegay alxadiida bal markaa xadiidkana waa adiladii ijmaaca seebuu u markaa ijmac iyadna ugu daliiliya waa kanoo falow ajmaca hadday ijmaacaan ahlu casrin casr ehelkii oo min alcusuuri cusuurta kaba mida calaa baadilin wax baadila ay kuba ijmaacaan latakhallafa meesha waxaa hadhi lahaa oo ka bixi lahaa misdaaqu lxadiidi xadiidkan waxan dee uu kuba rumoobayo iyo misdaaqiisii fii dalika alcasri casriga wa licadami wujuudi dahiirin cid u caawisa waxa weeyaan lilxaqi xaqa u caawisay inaanu jirin daraaddeed fiihi casriga dahiirkuna waa almuciin mufradka iyo jamacana waa lafdigan baa ku wada dhaca mufradkiina dahiir waa la odhan bimacna almuciin jamacana waa la odhanaya cid markaa xaqii u kaalmaynayso u gargaaraysoon jirin ayaaba dee taasi uu noqon lahaa aba mistaaqi xadiidku meesha ugaba bixi lahaa wadalika bailun dee kaasna waxa baila xadiidkus inay rasuulka ilaahay waa saadiqu masduuq wixii ku warramayna waa xaq un fabadala waxaa markaa buraya an yakuuna inuu noqdo ijmaacum ijmaacood iyo waxay ku ijmaaceen calaa khilaafi xaq wax ka duwan idan fahuwa xujatu yajibu itibaacu markaa kol haddii arrinku taa yahay ijmaacu waa xujo in la raacay tahay oo macnuhu waxa weeyaan rasuulka ilaahay wuxuu sheegay ilaa laga gaadhayo amarka ilaahay kaba imanayo inay daa'ifo muslimiinta ka mida oo xaqa ku taagan oo ciddii khilaaftay aanay waxyeelayna ay jirto markaa taasi maxay noqonaysaa in badan oo ummaddii ka midii baadilba ha u jeedsato baadil badankoodii ha ku tageene haddana daa'ifaa jiraysa uun kolley casri kasta iyo waqti kastaba xaqa ku taagan marka iyada haddii bal haddaba taasna waxay keenaysaa in wixii ay ummaddu mar ku ijmaacdee guud ahaan cid khilaafsan aynaan helinay isku waafaqday inuu xaqun yahay waayo waxay iman lahayd haddii aanay taasi jirin dee waxay iman lahayd waktigaa arrinkaas baadilkaa lagu ijmaacay inaanu markaa meeshaba aanay jirin ay ka baxdo daa'ifadii xaqa ku taagnayd rasuulku wuxuu sheegay had iyo goor inay daa'ifadaasi jirto marka waxay ka dhigan tahay haddii dadka badankooda ay baadilba isku raacaan cid iyagu xaqii ku taagan baa jirta waxaana taa inooga soo baxaysa wixii markaa isku wada raacaan ee ciddii dani aanay jirin waa xaqun haddii kale waxay iman lahayd in daa'ifadan la waayo rasuulkii ilaahay sheegay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh iyadna ilaa waqtigeedu gaadho waa la helayaa un marka ijmaci taas buu xujayey dee kolley adiladii kalena waa jira ama xadiidkiina allah laa yajmacu ummatii calaa dalaala iyo alfaadihiisii kala dunaa kolley dee duruq kala duwan buu leeyahay asaanidiisa maqaalha ku sugnaadee laakiin majmuucaasi dee waa wax keenaya bal inuu xoogaystaba keenayo duruqdaas kala duwan uu leeyahay iyo alfaadaha kala duwan uu leeyahay bal taasna waa xaggii xujiyada casrulijmaaci ijmaca waqtigiisa waqtigaa ijmaacu uu suurto gelaya ama uu markaas casrigiisu waa kee macnaa waktigeebaa maalan ijmaac uu xasili karaayoon odhan karnaa marka dadkii culimada ahaa ee mujtahidiinta iyaday u dhan yihiin waxay isku raacaan waa ijmac waxani xujaa taqadama fi tacriif ijmac ijmaca tacriifkiisii waxaa inoogu soo hormaray annahu caamun fii ayi casrin kaana ijmaacani inciqaadkiisa iyo guntankiisa uu guntamaya inuu caam yahay casri kastaba kol haddii arrinku yahay bacda wafaati rasuuli sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay geeridiisii dabadeed laa farqa fi dalika farqina taas uma sugno wax farqigo udhexeeya ma jiro bayna cusuuri صaxaabati asxaabta casriyadoodii ama casrigoodii iyo wa cusuuri man bacdahum ama dadkii ka dambeeyey casriyadooda oo ujeeddadu ijmaacii rasuulka ilaahay dabadii ay saxaabada wax ku ijmaaceen iyo dadkii ka dambeeyey ijmaacii ay wax ku ijmaaceen labaduba xujuu noqonaya waana guntamaya wax farqi oo casrigii saxaabada iyo casrigii ka dambeeyey udhexeeya ma jiro kol haddii shuruudda ay noo buuxsanto wahada qowl jumhuuri jumhuur qowlkeedii waweeye kaasi khilaafan inagoo taa ku khilaafayna liman khasahu ciddii ku khaas yeeshay bicasri saxaabati saxaabada casrigeeda ka daawuud aldaahiriyi bal axmedna hadal ku dhow bay kaba soo naqlineen lakiin hadalkaas kolley waxay ku xambaaraan inuu leeyda ka aada loo huba ee adagunbaaba taasa sida daawuud oo kale ee aldaahiriyi daahirka loo nisbeeyey kolley waa imaam macruuf waa imaam dawud ibnu cali bn khalaf baa la yidhaha nin xaafido buu ahaa xagga axaadiida nin faqiihana uu ahaa asalkiisii hore iyo intii horena intaanu madhabtan kale laba soo bixin nin dee shaaficiya madhaba ayuu ahaaboo kitaab baa buu leeyahy dee manaaqibu shaafici ou shaafici manaaqibtiisa iyo fadaaishiisa kaba hadlo waana ra-iisu ahli daahir oo laba boqol iyo toddobaatankii hijrada ayay dhimashadiisu ahayd kale waa imaam macruuf oo ninkii madhabtaa lahaa dee waxaana iska jirta kutubta usuulka oo kale iyo meelo kale on dee usuulba ahayn markay masale san oo kale inta itifaaq loo soo naqliya khilaafka daa-uud jiro oo kale inay baxsiyaan oy kaba hadlaan daahiriyadu dee kol hadday qiyaaskii oo arkaantii ijtihaadka kaba mida qiyaaskii ay inkirayaan inkirka inkaarka qiyaaskuna iyaga kolley dee iyagoo niman nusuusta aada u xoogeeyo aada u ilaaliya haddana daahirkii lagu engegay iyo qiyaaskiiyo waxyaalahaasoo la inkiray kolkol tanaaqudaad iyaga toodii dhacda iyo masaa'il qaarkood oo dee aan laga dee waxa weeyaan la sheegi marka la eego lagaba xishoodo sheegitaankeeda iyo waxyaalahaasoo ina caqli mandiqi iyo dee mandiqii shareecada kaba dheer baa kolkol daahirka u geeya iyagoo taa lahaa haddaba markaa waxaa masalada ay tahay ijmaaca miyay kharqinayn maalan haddii intii kale isku waafaqsanto daahiriyadii sida daawuud oo kale ama ibnu xasmi iyo amtaashe ay khilaafsan yihiin ijmaaci ma guntamay mise weli axad mujtahidiinta culimadii muslimiinta ka mida debadda ka jooga oo meeshii waa qowl jumhuurune ijmaac ma jiro ijmaacan xujada waa masalo kolley ay baxsiyaan oo barhkood ay usuuliyiinta ay idhahaan kol hadday qiyaaskii inkirayaan weliba qiyaaskaa jeliga ee daahirka ay inkirayaan oo kale masaa'il aada u bashiicana jaanibkaa loogaba soo naqliyey bal maalan dee inaanay dad mujtahidiin lagu tiriyaba aanay ahayn baa barhkood markaa ka eegayaanoo ay idhahan lakiin waxaan dilahay mal baan idin tilmaamaya imaamu dahabi oo kitaabkiisan siyar maaha kitaab tarjamo uun tarjamo uun maaha kitaabkii waa sax oo dee dad buu taraajimaynayaa laakiin intaa mubaaxis kala duwan baa dhex socota intaa in khaasatan tacaqubaadkiisa iyo hadalladiisa oo kale iyo kolkol baxsiyadiisa waa waxyaalo wada heer sare oo aad iyo aad iyo uqayima dee waan aragnaa waqtiyadan dambe dad markaa ama soodas ama barhkood kaba soo saaro oo kale markuu daa-uud tarjamaynayo oo kale kalaam dheer buu ku leeyahay oo ah xaggaa dee mas'aladan ka hadalkeeda waa kitaab aan usulayn tarjamo laakiin kalaam dheer oo aada u muhiima fi lictidaadi bikhilaafi daa-uuda wa atbaaci xagga ma la tirsanayaa khilaafka daa-uud iyo atbaaciisa ijmaaci miyuu kharqi ku keenaya mise wax lagama soo qaadayo bal waxay la tahay inuu juska labiyo tobnaad ahaa baan filaya mujalladka labiyo tobnaad dee kolley haddaydaan kaa keelina ka kuxigay idinkeelika koobiyo tobnaad ma noqonayse waa labiyo tobnaad ama saddexiyo toban bay tarjamadiisu galaysaa dabcadan baan u jeedaa ah dabcadii risaalo lagu madbuceeyey kitaabka ugu horreysay shucayb arnauudi ay taxqiijiyeen de walow waana tii marka hore shan iyo labaatanka ahayd waxyaalo markay kusoo dareen xagga hore siirada iyo jusla la-a iyo dee kolkolna ay intaa kaba badnaato ee dabcaadkan ay ka yareeyeen kolkol dee waa isbedelaya taas dabcada asalkaan sheegaya bal markaa muhimka waxa la ninkii doonaya taas iyo masalada ka hadalkeed isagoo wixii usuuliyiintu ay yidhaaheen iyo masalada laakiin waa nin naaqid ah qowlkood iyo miisaankiisa leh ee waa eegan doontaan biidn illahi tacaala haddaba ka daawud aظaahiriya waman waafaqahu mustadiliina xaal ay daliishanayaan bianna qilata cadadi صaxaabati asxaabta tiradooda yaridoodii ay yaraayeen iyo waxasrahum koobitaankoodii dee ay had iyo goor magaalooyin iska macruufa ku urursanaayeen iyo wadacfa dawaaci اlhawa iyaga hawe wax ugu yeedha ama ku xambaaray inay hawadooda raacaan oo aad u yarayd oo dee taqwadooda iyo waraacnimadoodii ay wada heer sare ahayd fiihim iyaga dhexdooda arrinkaasa yatayasaru macahum iyaga macahu waa madkuurka maciisa waxa sahlanaa fududaa ijmaacu ijmaacooda horta waa fududaa waliطilaacu calayhi ogaansho la ogaadoo la daalacdaana waa fududaa fayumkinu markaa waxaa suurtagala alixtijaaju bihi ijmaacooda in la xujaysto bikhilaafi man bacdahum dadkii ka dambeeyey taa way kaba duwan yihiinoo faina karathm muslimiinta waddankoodii waa faafo dee ila alandalus iyo maa waraa sindi iyo xaggan oo kale maa waraa nahri iyo waa taa dholo dhan loo kala kaco intaa culima ay kuba bahsanayd badnidooda iyo wakhtilaafi ahwaahim ahwaadooda isaba khilaafsan iyo wa dacfahum tamar daradooda iyo daciifnimadooda can muqaawamati alxukaam nimankii madaxdaha hadday leeyihin dee masaa'il san doonayna uguma fatwooda diidma ay diidaan oo xaggaasoo ay iyagii hor joogsadaan oy dee waxaa hawadooda ay doonayaan inay ugu fatwoodaan ay u tabriiriyaan ay markaa iskaba diidaan taasna dee kolkalo daciifnimo ama tamardarro jaanibkaasa oo iyadna jiray daraaddeed ayaa yubcidu fogeynaya caadatan caada ahaan xusuula alijmaaci ijmac xasilitaankii minhum iyo walijtilaac caleyh lakiin hadduu inoo sugnaado taasi iyada dee waa taa qowlkii jumhuurba waqad radda aljumhuur jumhuur way celiyeen hada listidlaala istidlaalka waxay ku celiyeen bianna arbaaba shubahi waa shubhooyinka iyo hawooyinka dadkan asxaabtoodii calaa karatihim maca karatihim badnidooda ay badan yihin iyadoo ay la jirto iyo wakhtilaafi ahwaa'im hawooyinkooda kala duwanay xataa itijaahaadkooda uu kala duwan yahay haddana qad itafaqat way isku waafaqday kelimatahum cala albaatil baatil waa taan arkayna waqtigan kii ama markii hore shuuciga ahaa iyo kii bal maalan dahrigaba ahaayeen diinba aaminsanayn iyo kuwii ama nasaare ama yahuud sheeganaya iyo wasaniintii dhammaan diinta islaamka colaadeeda inay isku waafaqsan yihiin oo kale iyadoo waxaasi ay kala duwan yihin waabay isugu tegeen oo itifaaqoodaasna waa wax la og yahay wاطلica عalى dalika waana la ogaadoo la daalacday arinkaa madkuurkaa minhum iyaga xaggood wadalika kalyahuudi yahuudiba weeye fii inkaari nubuwati muxamadi salى الlahu عalيه wasalam taasi waa taa dhacday markaa faijmac muslimiina muslimiinta ijmaacooda calى اxaqi xaq ay kuba ijmaacaani awlaa mid kaga xaq le ama kaga dhow kaga mudan ban yaqaca inuu dhaco ijmaacaasi oo yuطalaca calayhi la ogaado bal taasi wn wa min adilaة اjumhuuri in yar baan ku yardari adilada jumhuur waxaa kaba mida masaladan ana aladilata adiladii ee macnaa ujeedadu ijmaaca casri kastaba inuu guntami karo weeye ana aladilata adiladii alatii adiladaasoo dallad tilmaantay ama ina tustay calaa xujiyati ijmaci ijmaca xujiyadiisu caamatun caamo weeye maaha wax casri ay ku khaas ahayd may jirin waa adilo caam ah lam tukhasis lam tukhasis casran casr may khaas yeelinoo duuna casrin casr guduunkii oo casrkaasun baaba ijmaacu iman karaa may odhan adiladan ijmaca xujiyadiisa loo daliishanaya fakaana ijmacu ijmacu wuxuu noqday fii ayi casrin casri kastaba xujatan xujo ayuu noqday alinqiraadu casri mujmaciina shardun fi inciqaadi ijmaacihim awlaa waa cunwaan inoo bilaabmaya oo dheeraanaya ilaa dee hadalku uu ka dhammaanaya mustanadkan gaadhayna allah subxana wa tacala aclam